إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta barqadii kamiin u dhigay askarta dowladda oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka cabdalla biroole ee duleedka kismaayo mid ka mid ah ergooyinkii soo dooranaya xildhibaanada baarlamaanka ee kasoo jeeda somalilan ayay mujaahidiintu ku dileen magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidamada etoobiya ayaa ku dhintay madaafiic lagu garaacay saldhigga ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada dinsoor howlgallo lagu dilay ciidamo ka tirsan dowladda ayaa ka dhacay magaalada muqdisho guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe dadka ku dhaqan degmada bu'aale ayaa soo dhoweeyey dib u howlgelinta isbitaalka magaalada bu'aale ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
warkii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta barqadii waxay kamiin u dhigeen askarta dowladda oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka cabdalla biroole ee duleedka kismaayo ciidamada mujaahidiinta waxay maanta barqadii kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka cabdalla biroole ee duleedka kismaayo kamiinka ayaana isku bedelay dagaal wayna carareen ciidamada jubbaland lamana oga khasaaraha gaaray saakay aroorinimadii howlgal gaar ah oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan xaafadda carafaad ee degmada yakshiid ee magaalada muqdisho waxay ku dileen xuseen ciidagale oo ka mid ahaa ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada federaalka ee kasoo jeeda somalilan ugu dambeyn meydka ayaa waxaa goobta ka qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka askar ka tirsan ciidamada etoobiya ayaa ku dhintay madaafiic lagu garaacay saldhigga ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada dinsoor warkaas iyo warar kale oo ku aadan haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar madaafiic ah oo ay guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab shala gelinkii dambe la beegsatay xero ay ciidamada xabashada ethoobiya ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay ee koonfur galbeed dalka soomaaliya ilaa afar iyo labaatan madfac ayaa lagu weeraray xerada ay ethoobiyaanku kaga sugan yihiin degmada diinsoor waxaana lagu soo waramayaa inay geysteen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray askarta xabashada ethoobiya ee ku sugnayd xerada madaafiicda lagu weeraray ilaa laba askari oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay weerarka madaafiicda ah halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen shan kale oo ka tirsan ciidamada xabashada ethoobiya duqaymaha lagu garaacay xerada ethoobiyaanka ayaa waxay sidoo kale burburiyeen gawaari goobta taalay iyadoo sidoo kalena ay gubteen teendhooyin halkaa uga dhisnaa ciidamada ethoobiya gaari weyn oo ah uralka ay caanka ku yihiin ethoobiyaanka ayaa gubtay sidoo kalena dhowr teendho oo hoy u ahayd ciidamada xabashida ayaa waxaa qabsaday dab kadib markii ay haleeshay madaafiicda wararka ayaa waxay intaa ku darayaan inay xerada kasoo degtay diyaarad helikobter ah taas oo qaaday meydadka iyo dhaawacyada gaaray ciidamada xabashida ethoobiya ee weerarka la kulmay dhanka kale ciidamo gaara oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan dowladda federaalka waxay siyaabo kala duwan uga fuliyeen magaalooyinka muqdisho iyo baraawe aadan jiira kuulow oo ahaa tababare ka tirsan militariga dowladda federaalka ayay rag hubaysan ku toogteen degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho isla magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaaladaas ayaa waxay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ku dileen degmada hodon waxaana ay askarigan ka furteen qorigii uu watay baraawana rag hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka iyagoona hore uga sii qaatay qorigii uu ku hubaysnaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya iyadoona toddobaadkan ay fuliyeen weeraro khasaare badan lagu gaarsiiyey ciidamadaas guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe zakariya cumar ayaa ka waramaya ololahan loogu gurmanayay dadka ay abaaruhu saameeyeen islamarkaana ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa gurmud lagu gaarsiiyey boqolaal qoysas ah kuwaas oo ku sugan degmada aadayabaal iyo deegaanada kale ee hoos yimaada gurmadkan oo ahaa mid raashin qaybin ah islamarkaana guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka sameeyeen wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka faa'iidaystay boqolaal qoysas ah kuwaas oo siyaabo kala duwan ay u saameysay abaarta qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan gurmadka ah oo la hadlay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa waxa ay ka warameen dareenkooda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin arrintan magacayga waxaa la yidhaha cabdisalaan xasan cabdulle haddana ku sugan degmada aadayabaal annaga waxaana la siiyey haaf bariisa haaf bura haaf sokora laba saddexle oo saliida laba kiilo oo timira annanka waxaana la siiyey haaf bariis haaf sankora haaf bura laba timira laba saliida waa ku faraxsana boqolkiiba boqol waa ku faraxsanahay ilaahayna guul ha saaro inta soo dadaashana ilaahay nabad caafimaad ha siiyo xanuunkana allah noo daaweeyo ilaahay cirka ha naga siiyo ilaahay hala soo caawiyo waana laga bixi doona insha allahu tacala sabrayaa la iska yeelanaya rajada aaday u fiican tahay oo waa yacni ilaaha roob noo keenaya ilaah cirka ha naga siiyo dhanka kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu maxamed oo waraysi siinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa uu ka waramay ololaha gurmadka ah iyo deegaanada lala gaaray iyo sida ay hawsha ku socotay jasaaka allahu khayran walaal guud ahaan horta walaayada roobkii u dambeeyey naga ayaa si fiican ugu da-ay ilaahay fadligii inteeda badan jilaalkan ama culeyska badan walaayadka qaar lagu soo sheegayo ma qabno alxamdulilah intee goobood ayaa ilaa hadda laga qaybiyey goobaha lagu qaybiyey waxaa ka mid ah degmadan aadan yabaal iyo tuulooyin hoos imaanaya degmada dhexdeeda waa lagu qaybiyey waxaa kale lagu qaybiyey tuulo la yidhaahdo eel ali axmed iyo tuulo kale la yidhaahdo eel salaymaan eel bacad eel dheere iyo galad meel udhexeysa waa lagu qaybiyey degmada aadan yabaal hoos imaata waxaa kale lagu qiibiyey meel ka tirsan tuulo ali gaduud ama towfiiq sida loo garanayaaba labada degmo iyo degmada gamboole qiibo ka mid ah oo hoose sida elqorof iyo jiliyaale qiibo ka tirsan degmada mahdaay intaas baa ugu badnayd maalmihii ugu dambeeyey guddiga gurmadka abaaraha ee ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ololo gurmad isugu jiray biyodhaamin iyo raashin qaybin uu ka waday wilaayaadka islaamiga ah ololahaas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas fara badan kuwaas oo ay abaartu saamaysay dadka ku dhaqan degmada bu'aali ayaa soo dhoweeyey dib u howlgelinta isbitaalka magaalada bu'aali sida warkaan uu ku faahfaahinayo maxamed muudey abuu muslim dadka ku dhaqan degmada bu'aale ayaa soo dhoweeyey furitaanka isbitaalka bu'aale oo xirnaa muddo aad u badan kaas oo maktabka caafimaadka iyo wilaayada jubbooyinka uu juhdi ballaaran ku bixiyeen dib u furidda isbitaalka dad aad u badan ayaa ka soo qayb galay munaasabaddii lagu furayey isbitaalka bu'aale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan bu'aale oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa si weyn u soo dhoweeyey dib u furidda isbitaalka oo in muddo ah xirnaa alxamdulilah horta mahad ilaahay baa iska leh dhammaan mahad ilaahay baa iska leh isbitaalkan laga furay bu'aale waa loo dhib qabay maxaa yeelay maanta aniga waxaan keenay ciddaydii baan keenay xanuunka anu keenay alxamdulilah waa laga qanciyey intaas waxaan u aadi jirnay safar safarkaasoo gaari iyo shidaal iyo keladiisaan ku geli jirnay wixii baan wuxuu noogu imaatay maanta fadhiganaga magacaygu waa safiya cabdulaahi inshaar waxaana joogaa degmada bu'aale isbitaalkan in badan baan sugaynay ilaahay baana ku mahadsan inay noo suurtagasho annagoo hadda ka hor saaka uu isbitaal u doonan jirnay amase jilib ama muqdisho haddana ilaahayaa ku mahadsan waana soo dhoweynaynaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kula jirta shisheeyaha ku soo duulay dalka ayaa dhanka kale juhdi ballaaran ku bixinaysa sidii bulshada ugu haqabtiri lahayd waxyaabaha nolosha asaasiga u ah ee ay u baahan yihiin warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa